haye
marka waxaan u arkaa jugjug meeshaadu joog
maxaad sidaas ugu malaysay dad badan baa waxay qabaan in meesha wax kasoo bixi doonaan oo weliba wax hal waana ah soomaaliya uga soo bixi doonaan adigu maxaad kaga duwan tahay anigu waa ka duwaanaa dadkuna isku aragtina maaha isku ra'yina maaha anigu waxaan qabaa nimanka federaalka ka yimid inayan u imaan inay daawo daawo sameeyaan hadday sameynayaan horey u sameyn lahaayeen niman hadda dawlad yaqaan ama hore uga soo shaqayn jirana maaha waxaaba roon ninka madaxweyneha oo dhowr bilood soo ahaa mar beriba minister waxayna u egyihiin nimanaan dadka iyo dalka u danaynayn inuu isku xirmana rabin dana ay leeyihiin durugsanahayo iyaga shaksigooda wax ku xiran keliya ka shaqaynaye ayan gobollo iyo cidna u shaqaynayn dawladtoodna
maxaad sidaas ugu qaadatay
de waxaan arkay dhaqankooda waxaan ogahay wixii la ka imaanayay adduunka waxaan ogahay siday u macaamilayaan waxaan ogahay hadda xaas labadoodaba gobolkaasay ka soo jeedaan labadoodaba laba nin oo ku-xigeenna ah bay lahaayeen labadooda reer labadiinu waxay dejiyeen meel soddon mitir uusaba reer u jida oo dawlad gaaraa tihin bay yidhaaheen oo halkaasay lacag ku siiyaan oo ku masruufaan marka waxa aan ka doonayaa gobolkii iyago ay ka soo jeedeen oo dad ahaan iyo dal ahaanba inkastoo dalkao dhan ay madax looga dhigay bay waxba ka qaban waayeen oo xallin waayeen ma soomaali oo dhan bay wax ka xallin karaan taasi waa mid maamulka galmudug u taal baa la leeyahay dabcan haddana arrinteedii lagu jiro marka waxaa ognahay dawladda federaalkana way shaqaysaa dad badan baa la dhacsan sida ay u shaqaynayaan marka waxa ay qabteen ku kuma muuqdaan miya adiga
aniga waxay qabteen ma arag waxay bi-iyeen maaha waxay qabteen habay yaraatee ma arag mana malaynahayo inay wax qabanayaan iyo inay cid isu keeni karaan midna dana ay leeyihiin bay ku mashquul yihiin dawladnimadii oo dhan bay ku tunteen welihii baarlamaankay waxay ka dhigeen wasiiradii iyagoo ku danaysanaya waxa ay shaqaynayaan wax la helo waxay u baxshaan laaluush iyo rishwo iyo hebel ku aamus iyo hebel ku dil iyo hebel hebel ku dil marka u malayn maya aniga wax xalaaliya inay meeshaa ka soo baxayaan mana malaynaya mana ku qanacsani
eedayntaa eedayntaasi aad jeedinaysaa ma mis caddayn aad u haysid ba mise waa afka baarkiisa sawir muuqdaa su-aal wadoonada ma maqli jira waxaan kuu sheegayaa maxay yihiin galmudug maxaa ka dhex dhacay innaga hadda maxay inoo hayaan oo inoo qabtaan waa ina mashquuliyeen kharash baa iyo dhib iyo waxbaa soo kordhay shan beri shir loo fadhiyo iyo lix beri sideed caanamaal bay hadda fadhiyaan caawa toban oo aan u malaynayaa marka waxa danta ku jidho qofkii yaqaani horay buu ka artigaraynayaa waxa uu yaqaan buuna ku dhaqaaqayaa oo wuxuu doonayay buu yaqaano wuxuu samaynayuu yaqaanaayo hadda qaris ku rari maayo
mas-uuliyiintu dadkay ka mid yihiin dawladnimaduna waa mas-uuliyad wadareed cid walba ay qeyb leedahay marka haddii dawladdii la dhaliilayo oo tii timaadaba la dhaliilo oo aan ognahay ilaa cabdiqaasim laga soo bilaabo dawlad walba in la eedeynayay oo tafahal lagu dhegayay oo sharafta iyo karaamada laga qaadayay dawladnimadu see ku imaanaysaa soomaaliya laga rabo
dawladnimadu waa hoggaanka hoggaanku hadduu xumaadana wax walba waa xumaanaya marka waxa loo heshiin la-yahay waa hoggaan xumo waa dadkii oo aan qof walba xaquuqiisa helayn waa wax isdabamarina marka wax isdabamarina waxba kuma hagaayaan inana ku cabi maayo macnaha khasab waxayga aan wata qaado war maaha hadda halakan muddo badan iyo fadhi badan baa lagu lehay wixii puntland shaqa u socday iyo martidaa u joogta madaxweynihii puntland waxaasuu ku mashquul yahay dalkii iyo dadkii dhacdarada ka jida horta waxaan buu mashquul ku yahay dhibaatada jidhaba waa midaas sidee bay ahayd in dawladnimada soomaaliya loo wajaho maxaa la rabay inay madaxda samayso federaalka madaxda waxaa laga rabaa dadka iyo dalku inuu u siman yahay xamar iyo galowwe inay wada xukumaan kismaayo iyo galowwe inay xamar wada xukumaan baydhabo inay ka mid noqoto galmudug inay ka noqoto wixii qurun iyo laalaaba inay la direedaan baa la xoreyey dadkana u cadaalad sameeyaan xamarna oo waxyaalaha aad hadda ka hadlaysid ninkii waxay soo kaxeeyeen guddoomiyaha xamar aha yeriso muxuu ku yahaa si toluu ku fadhiya adaan ku weydiiye xamar waxay isu aragtaa dabcan maamul goboleedyadii maadaama aysan ka mid ahayn oo magaalo madaxdii ay tahay dee inay maqaam leedahay sida in badan maqaamka ay leedahay ikaad ikaad maqaamka ay leedahay madaxnimadii soomaaliya la saaray saddex iyo kow iyo labaatan kilomitr wey dhulkay ku fadhidaa waa xaafadeed degmooyin maaha distance ma leh meel loo dhaqaaqa ma leh xagga bacaliyaalada ceelsuba weyne kaga egtahay xagga qorhadha caalam waxay kaga eg tahay halaf xageebaa laga siin karaa maxaa la siin karaa waa maqlaa had iyo goor iyadooda maqaamkeedii lama siin maqaamka madaxweyne ka weyn oo madaxtooye ka weyn oo lasiin laa muxiyo madaxtooyadii soomaaliya loo aqoonsay madaxtooyadana wax kale lagama dhigeen meel baa meelaan meeshiiba ahayn baa inta madaxtooyada loo raro sida matalan hadda garow oo kale ama ceerigaab oo kale ama hargeysa oo kale ama kismaayo oo kale meel baa loo rabaa meeshaasuna waxay leedahay soon do-an oo madaxtooyada xukunto iyo magaalada inta ay xukunto weeye ma aha inay dawlad laga hoos dhiso dawladda oo dawlad kale ka dhisan tahay xagga iyadaa dawladdii dawladaha dalka leeshi laga xukumayay joogaan madaxdii baa joogto xukunta malada madaxweyneha wada fadhiisanaya saddex iyo labatan kilomitr iyo laba dirma maraystar iyo laba iyo laba gole maxaa fadhiisanaya meeshii soomaaliya oo dhan baa lagu soo urushay wixii diidada sida soomalilan oo dhan aan ahayn
ma waxaad ma waxaad leedahay doonayaan haddaa adigu jooraalisa tahay ama dawlad taqaan isu jawaabo maxaa doonaysaan dho weydiya adigu maxaa aniga igu yeesaa waxay doonay warxilka idinka dhimanay ilkaad ilkaad mar dalkii oo dhan baad haysataan idinkoo wixii soo dhacana idinkaa qaata annaga ciidanka xoogga dalka waxma ku leenaha ma maqasha xoogga dalka annaga waxba kuma lihin xoogga dalku nidaamku wuxuu ahaa xoogga dalka baarlamaanka baa ansixin jiray markay ansixiyaan gobolladaa loo gudbin jiray sideed gobol bay ahaayeen hadday kun qof yihiin kunkaa qof gobolladaa loo qeybin jiray waa laga soo qori jiray tababar baa la wada gelin jiray cashar bay wada qaadan jireen xaquuq bay wada lahaayeen ballacaad bay wada lahaayeen xoogga dalka ma waxbaan ku leenahay ma waxbaa naga quseeya ma hubka la helaa waxna laka siiyaa ma dhaqaalaha la helaa waxna laka siiyaa ma dagaalka nagu socdaa laga taa nalaka taageeraa waad og tahay dhulse mareeb hadday isku dhaceena waa la taageeri jiray shabeelle iyagaaba haysta meesha la yidhaahdo marka iyagaa haysta iyo baydhabo waad aragtay nimankii tartamaya qoortaa laga xirayo xabis loo